إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الناس فإن الله تبارك وتعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ويقول عليه الصلاة والسلام أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا ليال وعلى إلهي فجل وعلى فضله سيقلدي سكمده nicamka waaweyne rabbi bixiyena ka mida iimaanka ilaahay aynu rumaysannahay kadib in ilaahay jalla wacalaa uu ina soo gaadhsiiyey bishan weliba uu ina soo gaadhsiiyey iyadoo tobankii dambena ay dhow yihiin iyadoo wakhtigeedii ugu fadli badnaa uu dhow yahay oo habeenna ka hadheen ilaahay nicamkiisa ayay ka mid tahay in badan oo walaalaheen ka mid a oo tamaniyaya inay habeennadaa gaadhaan ayaa awaailkii bisha iyo yani waxa weeyaan wasadkeedii dhintay oo inala soo gaadhay bisha waxa weeyaan awalkeedii qaarkood inala soo gaadheen nicmada noocaasi waa gallad ilaahay u bixiyo oo ku helay maaha waa inaynu ilaahay jalla wacalaa ugu mahadnaqno walaalayaal waxaynu ku jirnaa oo aynu dhex gedgadoomaynaa yani waxa weeyaan qur-aan la akrinaayo cibaado ilaahay soon la sooman yahay oo muxaramaadkii iyo wixii ilaahay xaaraantimeeye laga soomay ciddii ilaahay uu waafajiyey habeenkii oo kitaabkii qur-aankaa lagu tukanaayo layli aad iyo aada u qiimo badan ayuu qofka muslimka ilaahay ramadaan uu soo gaadhsiiyey uu ku nool yahay walaalayaal habeennada soo socda waa habeenno ilaahay jalla wacalaa wakhtiga uu abuuray ama sanadka dhan habeenno ka fadli badani ma jiraan tobanka habeen waa tobanka habeen ee sanadka ugu fadli badan leh waxay culimmadu yidhaahdaan maalmo waxaa ugu fadli badan cashru dilxija tobanka cishee dilxija uga horeeya ayaa waxa weeyaan maalmo ugu fadli badan habeennana waxaa ugu fadli badan tobanka habeen ee ramadaan ugu dambeeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu saxaabadii saxaabada ku yidhi ramadaan bisha waxaa ku jirta leyla habeen leylatu lqadri la yidhaahdo waxaa ka daydaan buri nebigu uhi sala allahu calayh wasalam tobanka dambe nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la tusiyey habeenkaas waana loo sheegay habeenka uu yahay hase yeeshee markii uu doonay inuu rasuulku sala allahu calayh wasalam ummadda u sheego ayuu wuxuu usoo baxay koox saxaabada ka mida oo ishaysata intuu iyagii ku dhex jiray buu iloobay oo ilaahay ilowsiiyey xikmad baana looga jeeda tobankaa cisho ee dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenkaa ka daya buu yidhi oo ku dadaala waxaa kaloo xadiis kale caaisha wariso bukhaari ku sugan uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yidhi habeenkaa waxaa ka daydaan oo ka raadisaan habeennada tirada dhimana ee waxa weeyaan ku jira tobanka dambe alwitr min alcashir ka raadiya buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam in badan oo ka mid ah ayaa waxa ay ku riyootay habeenkaa iyaga oo loo sheegaayo markaasuu rasuulka sala allahu calayh wasalam u warrameen deedna nebigu wuxuu ku yihi araa ruyaakum qad tawaataat ruyooyinkaynii waxaan arkaa inay isku waafaqday in habeenkii leylatulqadrigu uu tobanka dambe ku jire taxaraw fii hadihi alcashar tobankaa dadaala oo guntida dhisha ka dhigtay bu nebigu alayhi isalaatu wasalaam walaalayaal intaanan ka warramin habeenkaama la garanaya mise lama garanayo waxaan jecelahay inaan sheego fadliga habeenkaasi uu leeyahay habeenkaasi waa habeen aad iyo aada u qiimo badan waa habeen ilaahay awalan uu ku sheegay inuu nabadgelyo yahay salaamun hiya xataa maطlaci اlfajri buu ilaha yidhi ilaa inta markay qoraxdu dhacdo ilaa intay ka soo baxayso waa habeen nabadgelyo ah oo wax balaayo ah iyo wax mashaakil oo dhacayaana jirin ilaahay waxa uu ku sheegay habeenkaas oo uu ku sifeeyey inuu habeen barakaysan yahay qur'aankana la soo dejiyey ilaahay wuxuu uhi inaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka inaa kunaa mundiriin qur-aanka waxaanu soo dejinnay buu ilahay uhi habeen barakaysan qur-aankana leylat lqadri baa la soo dejiyey suxuf ibraahiima oo muusa towraad iyo injiil iyo suxuf ibraahiimana ramadaan baa la soo dejiyey ilaahay wuxuu ku sheegay habeen barakaysan inay tahay barakaduna meelo badan bay kaga jirtaa camalka la qabanayaa iyo cibaadada habeenkaa la qabtaa waa ka barako ban- badan tahay cibaadada sanadka oo dhan la qabanayo sadaqada lala baxaa waa ka barako badan tahay waxa weeyaan iyo iyo daacaadka la sameeya waa ka barako badan yihin daacaadka waktiga kale la samaynayo marka barako badan baa habeenkaa ku sugan iyo khayr badan ilaahay saasuu ugu sheegay inay leylatun mubaaraka tahay ilaahay wuxuu yihi inaa anzalnaahu fii leylati اlqadr waa habeenkii qur'aanka la soo dejiyey waxaa cabdullahi bnu cabaas yidhi qur'aanka aayaddaasi waxay sheegtay in habeenkaa leylatu اlqadri la soo dejiyey aayado kale qur'aanina waxay sheegeen waa macnuu cabdullahi bnu cabaas tilmaamayaan fasirayaa waxay sheegeen in ha- qur'aanka lasoo aan mar qura la soo dejinine in yar yar loo soo dejiyey oo qur-aanka nebiga marba qayb baa lagu soo dejinaya hal mar looma wada dhiibin wa qaaluu lowlaa unzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida waraadhe nebi maxamed baydhan gaaladii waxyigan uu maalinba beri noo sheegayo ma hal mar uu duuduub inoogu dhiibo oo loogu dhiibo ilaahay wuxuu yidhi wa qaaluu lowlaa unzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida kadalika linuhabbita bihi lkitaab linuhabbita bihi fu'aadah waratalnaahu tartiila ilahay wuxuu uhi waxaanu marba qayb u soo dejinaynaa inay inta hore sugnaato oo dhaqan gasho oo la dhaqan geliyo oo aad yani waxa weeyaan xifdido aad weelayso kadibna aanu inta kale kugu soo dejino waa talabaade ummadda haddii sharciga mar la wada saari lahaa dadkumay qaadeen ah sidaa awgeed baa ilaahay marbaa wax u soo dejinayay iyo isagoo xaalkooda iyo xaaladooda eegaya marka xikan baa ku sugnaa ilaahay inaa marka aayaadkaas iskama hor imanayaan marka ilahay u leeyay inaa anzalnaahu fii leylati اlqadri qur-aanka isagoo duuduuba waxaa lagu soo dejiyey samaa dunya ayaa lagu soo dejiyey culamada qaarna waxay baytulmacmuurka lagu soo dejiyey kadib markii halkaa la keenay ayaa nebiga calayh salaatu wasalaam in yar in yar loogu qaybiyey oo in yar in yar loogu soo dejiyey oo loo tafriiqiyey ilahi wuxu uhi inaa anzalnaahu fii leylati اlqadri qur-aanku ilahay ka wareegay qur-aankaa sharafta badan leh ee khayrkii adduunyo iyo mid aakhiraba ku jiro waxaanu soo dejinnay habeenkaa leylatulqadrigaa buu ilaha yidhi ee qadarka iyo sharafta iyo maamuuska iyo wanaagga u saaxiibka ah ilahi wuxu uhi wamaa adraaka maa leylatu lqadri oo habeenka leylatulqadriga la yidhaahdo ee sharafta iyo maamuuska iyo karaamadaa iyo mansiladaa ilaahay agtiisa kule iyo booskaas maxay tahay maxaad ka garanaysaa ilaahay wuxuu uhi leylat lqadri khayru min alfi shahri habeenkaasi waa habeen ka khayr badan kun bilood saddex iyo siddeetan sannadood iyo afar bilood habeen ka khayr badan wey oo cibaadada la samaynaya qofka habeenkaa ilaahay waafajiyaa uu noqonayo mid ka fadli badan oo ay ka khayr badan tahay cibaadadiisaasi nin caabudayo ilaahay saddex iyo siddeetan sano iyo afartaa bilood sia awgeed baa rasuulku sal اllahu alayh wasalam waxa uu yidhi man xurima khayruhu faqad xurima alkhayra kulluh ninka habeenkaa laga qadiyo ee ka qada ee waxa weeyaan waxba cibaadaysan waaya ee ka faa'iidaysan waaya ee rabbi jala wacalaa ugu dhowaan waaya waa maxruum waa mid qaday oo waxa weeyaan guul daraystay oo balaayo o dhan uu soo hoyatay oo shar adduunyo iyo mid khayr adduunyo mid aakhiraba seegay oo ayaan dara ku dhacday ilaah nebigu wuxu uhi faqad xurima alkhayru kullu khayr dhammaantii kaasi waa seegay saa awgeed ayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam tobankaa habeen aanu habeenna dayici jirin qofka muslimkaana ee la gudboontahay inuu ku dadaalo cibaadada oo waxyaabaha lagu mashquulayo taafihee liita laga tago dadka qaarkood habeenkii waxay ku bixiyeen wakhtigoodii caleen khariban oo la cuno jaad la yidhaahdo oo ay habeenkii kusoo jeedaan ilaa inta suxuurta gaarayaan kayrkoodna yani waxa weyaan masaajidada ku xiga ayay ku cibaadaysanayaan ya walaalayaal bilaahi calaykum ma markii shadaadiintiina laga xidhxidhay ee ibliis iyo ciidankiisii jeelasha lagu guray ayaynu nafteennii ka adkaan kari laanahay oo aynu waxa weeyaan xakamayn kari laanahay dadka qaarkood waxay wakhtigoodii ku bixiyeen oo cumrigoodii ku dayaceen oo habeenkii ku soo jeedaan dubnad iyo turub iyo shax iyo wax lamidoo liita oo aan wax khayroo ku jiraa jirin keliya ah in wakhtiga lagu baabi'iyo ma og tahay wakhtiga aad baabi'inayso in waxa weeyaan uu cumrigaagii yahay ma og tahay berri inaanay inaanay inaanay kuu qalmaynin oo aanay kaa gayaynin oo aanay kaa suurta yani waxa weeyaan mid ku fakinaysa aanay ahayn inaad tiraa ilaahu dubnad baan ciyaaraya wakhtigaas ilaahu turub baan ciyaaray ilaahayow kubad baan daawanay dadka qaarkood waxay habeenkii ku soo jeedaan inama gaalo ah oo ilaahay ka gaaloobay oo qurun bartii ugu dambaysay ka gaadhay waayo gaalnimo qurun ka dambeeya ma jiro laysa bacda alkufri kufri dabadii dembi la sheegaa oo ka dambeeya ma jiro gaalnimo iyo waxa weeyaan ku ku ababay gaalnimada u nusraynaya oo u gargaaraya saraawiil gaagaaban xidhan harag la buufiyey eryanaya ayay dadka qaarkood habeenoo dan daawadaan markaasaa weliba waxa weeyaan waxa uu hayaa oo tixraacooda oad ka helaysaa nimankaas taariikhdooda intaasoo gool buu dhaliyey intaasuu ku qiimaysan yahay waa nin noocaasa intaasoo koob buu qaatay intaasoo biladood baa la siiyey wuu u abtirinaya haddaad ku tiraa nebi maxamed mise qof baa la dhashayna kuma sheegi karo waa carruurteenni haddaad ku tiraa nebi maxamed magicii markuu maxamed kudhaa aabbihii magicii aad ku tiraa waxa laga yaba inu kudhaa garan maayo ayaan darrada ka xubi maxay tahay dadka qaarkood walaalayaal habeenadii ramadaan waxay ku dhaafeen musalsalaad filimaan filimaan dadyow gaalo ay matelayaan oo akhlaaqdii islaamka iyo diintoodiiba lagu baabiinayo in guryaha dhexdooda lagu daawanayo habeenadii fadliga intaa leeg ilaahay uu dhigay waryaadhaheen inaynu ilaahay ka baqno wayaan oo aynu nafteennan u tudhno oo ilaahay waxba yeeli mayno haddii arlada waxa saarani rabbi caasido oo ilaahay ka kufriyaan iyo samaawaadka waxa saaraniba badda waxa ku jiriyo berri waxa dul saaranba hadday ilaahay ka kufriyaan ilaahay waxba u noqon maayo hadday dhammaantood ilaahay wada adeecaanna ilaahay waxba u noqon maayo yani wax ugu kordhaya ilaahay ma jiro si awgeed walaalayaal nafteenna aynu u tudhno yaa ayuha annaas antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid dadka qaarkood waxaa laga yaaba inay dad wadaadaa yihiin ama dad iyagu akhlaaqda fiican haysta ay yihiin oo ay aanay waxaa yani guryahooda iyagu aanay daawanin laakiin carruurtoodii iyo dumarkoodii musalsalaadka ay guriga dhexdiisa ku daawanayaan islaan warwahaynin ka u dhigay isna isaga uu yahay haddaba odhan carruurtii baa iga xumaatay dee akhi carruur ad afar afartan macallin oo gaalaha guriga u dhigtay hadhow ha ka cabanin hadday sidoodii noqdaan walaalayaal bahalaha noocaas ah shar waxaan ahayn inoomay soo jalbin ha laga aa ilaahay ha lagaga baqo guryaha laga daayo waxay dadka qaarkood ku marmarsadaan wararkan ka dhegaysta b c da waad ka dhegaysataa satarka horka b b c da uga dhegaysato haddaad idaacadaad sidaas oo kale u dhegaysato maxaa ku helaya ta kale inaad war ka dhegaysanaysaa ma waxay xalaalaynayaan shayga xaaraantee gurigaaga aad dhigaysa ma xalaalaynayaan xalaal ka dhigi maayaan dadka qaarkood markaad tiraa warni waxaan iska bedel wuxuu ku leehay sheekh waa jaziiro oo jaziiro ayaa yidhi waa xalaal naagaa qaaqaawin la daawada xagay kitaabka ka soo arortay waxay laakiin hadalkaasi uu ka turjumayaa in shaygu markuu kaa agbato caadi buu noqonaya munkarku markuu kaa agbato ee aad diidi weydo waad la qabsanaysaa oo hadhow isagiibaa macruuf noqonayo macruufkiibaa munkar noqonaya walaalayaal ramadaan baynu ku jirnaa bil aynu ilaahay adeecayno oo rabbi jalla wacalaa in loo toobad keena ay tahay bahalaha noocaasa guryaha laga guro wax sharay la yimaadeen mooyaane khayr lama iman wallaahi baanay khayr keenin cid kastoo guryaheeda ay yaallaanna way ogt way og yihiin baalaa guryaha laga qaado gaalo waxay ogaatay xaqiiqo ay gaadheenna ah muslim intaynu macaasida gelinayno ee uu ku jiro ka guul inaga guulaysan maayo cabdullah cumar bn khadaab radi allahu tacala canhu ayaa niman ciidan oo faran fog jooga mad ma garanayo ma ma shaam bay ahayd mise ma ciraaq bay ahayd mise furus ayaa waxay ku yidhaaheen ciidan adagoo gaalaana hor jooga tiradayada iyo tiradooduna way kala fog yihiin madad baanu kaa rabnaa iyo iyo waxa weeyaan ciidan waxa weeyaan inaad noo soo dirto gurmada cumar khadaab intay ka filayeen waxaan ahayn buu nimankii u diray waraaqna wuu u raaciyey wuxuu ku yihi walaalayaal salaan kadib waxaan idinku salaamayaa uxayikum bitaxiyati lislaam waxaanan idiin sheegayaa oo aan idin faraya inay ilaahay ka cabsataan waxaana ogaataan haddaa idinku ilaahay caasidaan saxaabadii nebiga haddaad tihiin idinka iyo cadowga ishor taagan tihiin ilaahay agtiisa waa ku sinaanaysaa waayo macsiyadu dadka way dullaysaa ilaahay bay caasiyeen haddaa idinkuna cisyaankii samaysaan ilaahay agtiisa waa ku sinaanaysaa dabadeedna ninkii hub badan ee saanad badan ayaa qalabada iyo xogga yeelanaya weligayana haddaanu saxaabadii nebi maxamed nahay cuddo iyo waxa weeyaan tiro iyo hub isleeg guul kumaanu gaadhin iimaan baanu nimanka ku jabin jirnay iyo ilaahay inaanu adeecno ee ilaahay adeeca idinku markay iyagu ilaahay caasiyaan adeeca hadday idinku ballanburiyaan ha ku ballanburina hadday maydka bakti wareemaan ha bakti wareemina hadday maatida laayaan maatida ha laynina saasay leeyihin saxabadii rasulka alayh isalaatu wasalam waayo waa sidii lagu darbiyeeyey idinku hadday ilaahay caasiyaan iyaga iyaga ilaahay ku adeeca guul waa ka guulaysan doontaan walaalayaal ilaahay aynu ka baqanno maalintaa iyo habeenadaa barakada badan iyaanay ina dhaafin ilaahay waxa uu sheegay habeenkaa inay malaa'igtu arlada isweer ka qabato tanazalu lmalaa'ikatu wruuxu fiiha biidni rabbihim min kuli amr in malaa'igtu arlada ay ay ay usoo degto iyagoo gaad ah iyagoo ilaalinaya addoommada ilaahay taasina waa sharaf kale oo habeenkaasi uu leeyahay ilahay waxau ihi salaamun hiya xataa madlaci ilfajr tanazl malaaikatu waruuxu fiiha biidni rabbihim min kuli amr salaamun hiya xataa madlaci ilfajr habeenka sharafta intaa leeg leh inuu dhayar inagu seego walaalayaal maaha haddaynu hurdo doonayno dhaaxaynu hurudna hadday hurdo wax tarayso haddii wakti aynu dayacaynana wax badanoo cumrigeennii ka mida ayaynu dayacnay waxaana ogaataan habeenkaasi cumrigaaga haddii uu kuu galo in cumrigaagu barako badan uu yeelanayo hadduu cumrigaaga ka dhacana in cumrigaaga khasaaro badani gaadhayo waxaa daba isweydiin leh sheekhow habeenkaasi ma la yaqaanaa astaan man leeyahayo ma la garanaya habeen muxadad ahoo tiradiisa la yaqaano oo la garanaya ma yihi mise maaha أقولها ما تسمعون وأسأل الله لي ولكم التوفيق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال habeenkaas sidaynu sheegnay nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam waa loo sheegay bidabdi habeenku yaa loo sheegay kadibna rasuulka salى الlahu عalayه wasalam waa la ilowsiiyey sababta loo ilowsiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ama xikmadda ku jirtana culimadu waxay ku tilmaameen xikan badan oon sheegi doono qaarkeed habeenkaa walaal nusuusta ku soo aroortay ee sheegaysa habeenkaasi habeenku yahay way fara badantay inuu tobankaa dambe ku jira shaki ma laha inuu qaybta witrigaa u badan yahay inuu galano shaki ma laha laakiin qaybta witrigaa xagguu kaga jiraa koob iyo labaatanka waa la yidhi nusuus baa kusoo aroortay saddex iyo labaatankana waa la yidhi nusuus baa kusoo aroortay shan iyo labaatankana waa la yidho nusuus baa ku soo aroortay toddobiyo labaatankana waa la yidho nusuus baa ku soo aroortay sagaal iyo labaatankana waa la yidho nusuus baa ku soo aroortay intaaba nusuus baa ku soo aroortay nusuustaasi dhammaanteed waa saxiixa ama inteeda badani waa saxiixa miyay suurtagal tahay in sharcigu iskhilaafo shareecada rasuulka sala allahu calayh wasalam astaamaha ugu waaweyn ee lagu yaqaano ee ilaahay uu siiyey waxaa ka mid a waa shareecatu laa takhtalif laa tatacaarad limaada ilaahay agtiisay ka timi tabdiil iyo taxriifna kuma dhacayo sidaa awgeed baa ilahay uhi walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira qur'aankani hadduu ilaahay cid aan agtiisa ahayn ka iman lahaa kamuu imanine oo ilaahay agtiisuu ka yimiye khilaaf badan iyo iska hor imaad badan baa ku arki lahaydeen laakiin waxaa iska hor imaad uga weydeen iyo isburin ilahay agtiisu ka yimo waa sugan yahay saa awgeed baa ilahay wuxuu ugu tilmaamay kitaa kitaabku inuu muxkam yahay tanziilu min xakiimin xamiid walaalayaal suurtagal maaha in la idhaahdo koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanku intuba waa laylatulqadri in la idhaha suurtagal maaha ee suurtagal tahay dee laylatulqadri waa habeen keliya sida nusuusta ku soo aroortay habeenkaasi inuu intaasa habeen wada noqdo suurtagal maaha shareecadii inay iska hor timaadana suurtagal maaha sidee loo xalinaya waxaa loo xalinayaa in la yidhaahdo siday culimmada islaamka ee muxaqiqiintu yidhaahdeen habeenka laylatulqadriga la yidhaahaa way guurguurtaa sanadba habeen bay noqotaa sanad walba habeenkii ay noqotay intii uu yani waxa weeyaan nusuusta saasaa la ysku waafajinaya oo sanadka koob iyo labaatankay noqonaysa sanad saddex iyo labaatankay noqonaysa sanad kale inay shan iyo labaatanka noqotaa la arka sanadka kale sagaal iyo labaatanka noqonaysa ka kale toddobiyo labaatanka noqonaysa idan meel muxadadood ugu soo hagaagaysa laylatulqadri ma laha laakiin waa inaad tobankaa ka dhex daydaydaa qaybta witrigaana aadaad ugu sii dadaasho iyo tirada kala dhimana sidaa markaad tidhaahdo ee aad qaadato hadalkaa culimmadu ay idhaaheen laylatulqadri way guurguurtaa nusuustii iskama hor imanayso habeenkiina habeen keliya wey marka walaalayaal waa qalad hadalka inta badan laysla dhex maro ee ah in la yidhaahdo laylatulqadri waa habeenka toddobiyo labaatanaad ee dadka ku dhex faafay saxaabada rasuulka qaarkood waxay ku dhaarteen inuu koob iyo labaatanka yahy qaarkood waxay ku dhaarteen inuu toddobiyo labaatanka yahy beenna may sheegine qolo walba wixii ay arkeen bay sheegeen astaamaha habeenkaa waxaa ka mid a inuu habeen nabadgelyo yahay waxaa ka mid a inay aroortii markay qoraxda soo baxdo ay iyadoo saafi oo wax shucaca lahayn ay soo baxdo astaamihiisuu ka mid yahay astaamihiisa kama mid aha in dad dhar cadcad wato oo laylatulkhadar baa la ydhaha way gudayaan laydhahaa la arko kama mid aha astaamihiisa dadka qaarkoodna waabay ku shaqaystaan waxaasoo intay u qastiyaan ayay dadka qaarkood u tagaano sina laylatulqadrigii baan ahaa ee waxaasan kaa doonaya dee nebigu ma odhan laylatulqadriga iyo nusuusta kuma soo aroorin in laylatulqadriga habeenkaa isaga wax la siiyo ee in laga faa'iidaysto oo habeen uu yahay ayaa ayaa nusuusta ku soo aroortay laylatulqadrigu dad maaha waa bidca fakatay taasina marka walaalayaal habeenkaas waa habeen aada u qiimo badan waana habeenkaa nebigu uu sheegay inuu guurguuraayo waana habeenkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qiimaa intaa leeg uu u tilmaamay waa inaynu tobankaa habeen habeenna aanu inaga lumin inta ramadaan hadhay ikhwaani waa inayna waxba inaga lumin waa inaynu ilaahay ka barino inuu ilaahay ina gaadhsiiyo ma damaanad uma haysano inaynu gaadhino ramadaanta soo socoto inaynu gaadhayno intaa hadda ka hadhay inaynu gaadhayno damaanad uma haysano waa in ilaahay laga baryo walaalayaal saxaabada rasuulku walaalayaal ridwaanullaahi calayhim yani waxa weeyaan adduunyo way ka hajiri jireen albaabkeeda way xidhi jireen waxay ku dadaali jireen inay masaajidada galaan ictikaafaan waxa weeyaan masaajidka ku nagaadaan adduunyo iyo shuqligeed ka dheeraadaan dumar iyo warkood iyo sheekadood ka haajiraan ayay ku dadaali jireen nebiga calayh salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ictikaafku waa mashruuc tobankaa dambe inaad masaajidka ictikaafto oo aad niyooto inaad cibaadada inaad masaajidka ku nagaato oo aanad masaajidka uga bixin ilaa daruuro mooyaane sida waxa weeyaan yani waxa weeye suuliya ad u baahan tahay ama cuntood u baxdo inaad cuntood u baxdo taa masaajid gudihiisa wax ku cuni kar ictikaafkaasna walaalayaal waa sunna nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu jideeyey waana ka ilaahay qur-aanka ku yihi wa antum caakifuuna fi lmasaajid walaa tubaashiruuhunna ictikaafka walaalayaal waxaa loo jideeyey qofku inuu naftiisa xidho oo uu ka xidho adduunyadan aynu isku sii daynay ee maalin walba inagoo isla gaadha gaadha gaadha naylaga dhex qabanayo oo sidii loo sheegay bay xaalkeedu yahay adduunyo oo waa sagaaloo toban noqon mayso sagaal bay tahay tobanno noqon mayso aroor walaad soo toosta waxbaa ka dhiman aroor walaad soo toosta waxbaa kaa maqan tobankaas aad si leedahay sagaalkaa bal toban ka dhig ayuu mawdku ka odhanayaa toban kaa gaadhi maysida inakaa marka walaala waynu wax dhiganno nafteennana waa inaynu u tudhno ilaahay waa inaynu ka baqno awlaaddeenna iyo ehelkeenna waa in ilahay kaga baqno dadka qaarkood suuqaqay u go-aan tobankaas oo suuqay maalin oo dhan wareegaan habeenkiina waa hurdaan walaalayaal waxa noocaasi iyo afcaasha noocaasi waa afcaalu shaydaan yani waa afcaal ay ay aada hadhowto ka murugoon doonto maalin aanay muruga waxba taraynin waxaad og tahay inaan laysa soo celinaynin markaad aragto kayrkaayoo zaad sita kayrkaayoo sahay badan xambaarsan waddada la marayo khatarteeda leh cabdullaahi bn mascuud wuxuu yidhi radia allahu canhu intuu maalin ooyey baa layidhi waxaan ku helay markaasuu yidhi man yow bal aayaddan eega wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya ilaahay wuxuu aayaddaa ku sheegay nin walba biriish jahannamo labadeeda qar yaalla inuu ka gudbayo oo halkaa marayo dadku labuun bay noqonayaan marka nin gudba oo waxa weeyaan biriishkaa ka gudba si uu ku gudbaba iyo nin biriishkaas meelo badan iyo ka waxa weeyaan caqabaad badan oo yaalla ay la hadhaan biriishka kelbadaa sudhan oo harara ka sudhan biriishkaas markay saxaabada rasuulku sifaynayeen waxay yidhaahdeen waa seefta uu ka afbadan yahay tintaa qofka biniaadankana uu ka dhuuban yahay bal adigu tin si aad isugu taagaysa ad u dul soconaysa adaa sheegay aakhiro lama qiyaaso aakhiro warkeedu adduunka la mid maaha halkaasaa la marayaa jahanamina way kaa hoosaysaa maxaad ku gudbaysa ma isweydiisi dadka qaar baa tooshish wata dadka qaar baa iftiin cad wata dadka qaarkood ilbiriqsay ku marayaan qaarkood waxay ku marayaan sidii leeb la ganay qaarkood faras dheere ugu dheeraya siduu u socdo u soconayaan qaarkood guclay ku marayaan qaarkood gurguurad bay ku marayaan qaarkood marna siday u kacayaan marna u kufayaan bay dhaafayaan qaar way la hadhaysaa way la degaysaa mataqaanaa sa meeshaa iftiinka lagaga baxayo ya iftiinka meeshaa lagaga baxaya walaalayaal waa cibaado taa aynu isku boorinayno wayaan waxaa maalintaa la sitaa tooshashka la sitaa waa ilaahay daacadiisii ninkii ilaahay daacadiisii ku dadaalay ee baananka ilaahay wax dhigtay reerkaysa waxay isugu fantaan sad service bay lacagii ku jirtaa ilaahay agtiisa sad serviceyo badan baa ka furane wax kuugu jira ma isweydiisay ma ka warhaysaa wax kuugu jiro kuu yaalla mise akownba kuma lihid walaalayaal maalintaa dadku waxay sitaan nin walba wuxuu ilaahay agtiisa dhigtay ee cibaado ah nimankii munaafiqiinoo ka lalinaya jidkaa soo gelaya markaasaa dam uu ku madoobaanaya markaase waxay odhanayaan yowma tara almu'miniina waalmu'minaat yascaa nuuruhum bayna aydiihim markaasay munaafiqiintu waxay odhanayaan waarna suga nuurka wax naga siiya markaasaa la odhanaya horta dib u noqda annaguba agga dam halkaa bannaankaasaan nuurka kala nimiye halkan laguma qaybiye xagga ka soo daya unduruuna naktabis min nuuruk waar aanu iftiinka idinla wadaagno bal iskaba haysto haddaba waxba ha naga siinine aanu nimayo idin yaro daba galno oo maaragtay aanu iftiinkiina yaro bidhiiqsanne bal haddana daaya sadaqadaa lagaga baxaya salaadaa lagaga baxaya zakadaa lagaga baxaya qiyaamkaa lagaga baxaya soonkaa lagaga baxaya nebigu soonka diya iyo iftiin buu ku sheegay waxa uu ku sheegay junno iyo naarta la yska xigsiiyo walaalayaal meesha aynu waxu dhiganno ilaahayna aynu ka baqno walaalayaal maalinta maanta aynu joogno ee toddoba-iyo tobankii ramadaana waa yowmun acaza allahu fiiha ahla alislaam waa maalin ilaahay ummadda muslimiinta uu ciseeyey oo intay qaswadii beder la odhan jiray dhacday gaal iyo muslim ku kala food qaaday waa awalu mara taariikhda muslim iyo gaal ay gaal iyo muslim si toosa fooda laysu daro oo dagaal laysugu yimaado dabeedna lagu kala waxa weeyaan calaf qaado oo gaalo lagaga gacan sarreeyo oo waxa weeyaan la duleeyo si awgeed baa ilaahay yowma alfurqaan ugu magacaaba maalintoo kale ayay dhacday toddobiyo tobankii ramadaan ayay qaswatu beder dhacday laakiin qaswatu beder waxaan rabaa inaan ka tilmaamo cidda gashay yay ahayd guusha cidda la siiyey yay ahaayeen ma kuweenanoo kale ahaayeen ikhwaani waxay ahaayeen muslimiin hoggaankoodu uu yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam odayaashooda iyo salaadiintooda iyo waxa weeyaan cidda u talisa ay ka tala qaataanna abubakar iyo cumar iyo cusmaan ay yihiin ay yihiin rag kitaabka iyo sunnadaa ku ababay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam naftoodii u huray macsiyo iyo iyo iyo gaalnimo iyo shirki iyo kufri iyo wax ilaahay lagaga fogaado dhammaantii ka tegay qilay ahaayeen aad ba u yaraayeen saa awgeed baa ilahay wuxuu ku tilmaamay walaqad nasarakum allaahu bibedrin maxaa ka dambeeya ilaahay wuxuu idiin gargaaray beder wa antum adilla buu ilahay yidhi idinkoo laydin quurhsaday buu ilahay yidhi tiro yar bay ahaayeen oo cadadkay la dagaalamayeen umay dhigan umay dhigmaynin gaalana waxba iskagama jirinin adilay ahaayeenoo beledkoodii baa laga soo saaro inta la caydhiyey baa la qixiyey ilahay wuxuu idhi haddana ilaahay guushaasu idin siiyey ilaahay wuxuu guusha ku siiyey waxay ahaayeen dad toosan kitaabkii iyo sunnadii haysta tawxiidkii ku dadaalaya cibaadada ilaahay u badhaxtiraya rasuulka sala allahu calayhi wasalam si qumman u daba taagan bidca aan ku dhicin gaalnimo aan ku dhicin laakiin muslimka maanta taagan bal u fiirso ilaahay maalintaa bixiyey guushaasi wuu noolya waa xayun qayuum laa yamuut allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum laa taakhuduhu sinatu walaa nawm ilaahay wuu nool yahay maalinta allihii guushaa bixiyey wuu nool yahay wacdigiis iyo ballankiisina waa bartiisii kamanuu bixin inuu ballan ka baxaana ma suurtogelayso wallahu laa yukhlifu lmiicaad laakiin maxaa dhacay maxaa maanta ina duleeyey ee halka aynu arkayna ina dhigay ee cadowgan inoo tunjuleecsaday ee barhkeenba meel loogu cunayaa ee aynu u liidanaa ee aanaynu isugu damqanaynin macsiya halkaa ina dhigtay walaalayaal ilaahay baynu ka fogaanay kitaabkii iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaynu inaynu ku dhaqankoodii iyo sidoodii ugu hoggaansanno ka tagnay intaasaynu ka faa'iiday saa awgeed ba ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum laclowna shardi baa ku xidhan ilahay wuxuu ihi ha niyad jabina hana liicina hadaa waxa weeyaan ha jabin oo hays odhanina waa laydinka guulaysta guul heli maysaan ilaahay wuxuu ihi wa antum laclowna idinkaa xaqiiqatan sarreeya oo hadde guusha dhabtahay waa ta aakhira aakhira gaalo waynu ka sarraynanaa shakina ma laha taasi ciddii islaamnimo ku dhimata iyo tawxiid ilaahay wuxuu ihi adduunyadana waa sarraynaysaan ballankaas ilahay agtiisa waa wuu qaaday ilaahay laakiin goorma in kuntum mu'miniin buu ilahay yihi haddaa idinku mu'miniin dhaba noqotaan ninkii shaacirka ahaa ee beledkiisii ka tegey ee beledkiisii kusoo noqday isagoo isbedelay wuxuu ihi waara diyaara war daarihii iyo dhulkii waxaan u arkaa yani waan arkaa laakiin dhulku dhulkan yaqaanin maaha daartuna daartaan yaqaanin maaha muslimku muslimkii la yaqaana ee guusha ehelka u ahaa maaha hal shay baan idinku sheegaya qadiyadaas ilaahay jala wacalaa wuxuu yihi wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu صaalixaat layastaklifanahum fi lard ilaahay kuwii kuwa iimaanka laga helay ballan wuxuu ugu qaaday inuu dhulka madax uga dhigo oo iyagu hogaamiyaan dadka laga amar qaato noqdaan cidda lagu dabafaylo noqdaan layastaklifanahum fi lard kama istakhlafa aladiina min qabli ilahay wuxuu walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum diintoodiina inay si xorriyada ilaahay ugu caabudaan oo yani aan wax culaysi saarnayn buu ilahay u ballan qaado walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna ilahay wuxuu ihi cabsina dhammaanteed wuxuu ilaahay idinku bedelayaa nabadgelyo iyo amni ilahay laakiin wuxuu ku xidhay magaranaysa ballanka intaa leeg arladaa hogaamisaan waxa weeyaan cabsiyo ilaahay idinka dulqaado amni ku noolaataan diintiiyo si raaxaa oo waxa weeyaan culays la'aana cidhiidhi la'aana ilaahay ugu caabudaan ilahay wuxuu ihi yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-an waxaa ku xidhan inaad ilaahay rumaysaan iimaan dhaba oo toos ah oo aan gaalnimo ku jirin oo aan wax buriyo la samayn ilaahay waa inaan cid lala caabudin oo aan weli lala caabudin oon malag lala caabudin oo aan waxa weeyaan cid dhimatay lala caabudin oo aan lala baryin oo aan loo qayshanin muslimiintii maanta qaarkood waxay marayaan in qubuurta markay dhibaata ku dhacda inta yaacaan qubuur ay dul tagaan tollaay sheekh hebelow buu leeyahy ilaahay maba ogaba warkii maayo qaarkood waxay taagan yihiin in kuwa awliyaahi ay arladad ku tasarufaan oo markaad soo qaadda wuxuu konayaa sheekhyaan oo afku ku qalloocsan aamus sheekhu uu ku maqlayahay halkaasay taaganyihin muslimiintii qaarkood muslimiintii qaarkood waxay marayaan in dad dhintay la leeyahay wallaahi waxay balaayo inoogu dhacday oo dhibku inoo helay sheekh hebel iyo weligii oo dhintay ayaynu siyaaradiisii daynay waxba u gawrici weynay balaayo aynugu dhacdayoo intaasaynu ka faa'iiday deedna inta la yaaco ayaa qubuurtii la tegaya markaasaa xoolo lagu gawracaya ciidda qabriga ku jirtaana loo gawracaya walow magci ilaahay baa lagu gawraco bismi illaahi daa leedahay xalaalayn mayso xaaraan weeye isagiiyo maytadu isku mid weeye culimada islaamkuna shaaficiyo iyo xanaabilo iyo xanafiyo iyo maalikiyo way ka siman yihin inuu xaaraan yahay oo magaca ilaahay aanu xalaal ka dhigaynin maadaama qasdigu iyo ciddaa loo qalay walaalayaal muslimka maanta xaalkiisu sidaa yahay muxuu guul ku rabaa muxuu ku rabaa inuu ku sarreeyo ilaahay wuxuu yidhi aayadda aayadda ka dambaysa wa aqiimu salaata wa aatu zakaata imise muslimiina maanta taariku salaada oo aan salaa tukan imise muslima maanta adduunye halkaa taagan oo sakadii bixi laga kari laayay imise muslima ayaa ilaahay iyo rasuulkiisii caayaya iyo malaa'igtii oo dhexdeenna jooga oo tolkeena oo aynu quudinayna xaggay guushu ka imanaysa marka yaa wacdigii ka baxay ballanku cidda ka baxday waa muslimiintaan muslimiintii ahayn wa antum laclowna in kuntum muuminiin ciddii nasriga ehelka u ahayd baa la rabaa ee guushaa heli lahayd kuwaasi markay sharaftaa yeesheen ay ehelkeedii noqdeen buu ilaahay u nusreeyey waxaanu ilaahay ugu nusreeyey gaalay la dagaalamayeen sharafta intaa leegna way ku heleen waxay gaadheen cidda ay laynayeen ee ay la dagaalamayeen ay birta ka aslayeen ee naftooda u hure naftooda ay u dhigayeen iyo waxay diintooda nafahooda u bixinayeenba waxay ahayd in gaalo la duleeyo diintaa ilaahayna la rafciyo si awgeed baa ilaahay nasrigii siiyey markaasuu ilaahay fadli ugu daray oo la yidhi ree beder way ka fadli badan yihiin dadka kale dhammaantood ilahay wuxuu ihi icmaluu maa shitum faqad kafartu lakum muslimiinta inta kaleo dhan ree beder waa ka fadli badan yihin ciddii beder gashay ee dagaalkaa xaadirta malaaigtu malaa'igtii beder gashay waxaanu ku tirinaa bay dhahen dadka ugu fadli inay kuwa iyaga noogu fadli badan yihiin sidaasoo kalea muslimiintii saxaabadii beder gashayna ummadda islaamka dhammaantood uga fadli badan yihiin walaalayaal waxay xaqiiqadu tahay war maanta macaasida aynu samaynayna waxaa ka mid a saxaabadii rasuulka ilaahay beder u gargaaray gaal bay la dagaalamayeen maalintii lafteedii beder ay dhacdo maantoo kale ah ayaa muslim muslim birta ka aslaya oo leeya waa ku jihaadaya diinta islaamka waa ku xaaraan islaamnimadu waxay taqaanaa in gaalo lagu jihaado in gaalo muxaaribiina oo islaamka la dagaalamaya oo dagaalnimadoodu caddahay in lala dagaalamo islaamnimadu way qabtaa laakiin in muslima shahaadanaya oo salaadaa tukanaya oo qiblada u jeesanaya oo sooman la laayo oo la yidhaha waa jihaad ilaahay agtiisa iyo kitaabkiisa toonna jihaadku maaha xaaraan nijaas lagu dallacay wey nebigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam ina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada wallaahi wallaahi dhiigga qofka muslimkaa xalaalayn maayo oo xalaal ka dhigi maayo gaalka jaarka laahi hebeloo gaala halkaa ku jiro isagaan doonayey tobanaanka muslimiinta dhimanaya wallahi ma xalaalaynayo rasuulku wuxuu hi inay adduunyadu suusho iyo oo gebigeedaba la waayo iyo muslimiin xaqdarra lagu dilo ilahay inay adduunyadu suushaa loo qaatay labada jurmi yani dembiga ay leedahay awgeed ilaahay waa in laga boqo dhallinyaroy hadalladay baraaqa ah ee quruxda badan leh ee la huwiyey afcaasha qaarkood ee muxaramka ah yaan lagu daganin aquulu maa tasmacuun allahuma salli calaa muxamed wcalى ali muxamed kama sallayta clى ibrahim wclى ali ibrahim wbarik clى muxamedi wclى ali muxamed kama baarakta clى ibrahim wclى ali ibrahim inaka xamiidu majid waaqim sala